asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda islaamigaha e andalus meel walbo aad joogtaan iyo si weliba uu maqalkeen al andalus idinku soo gaarayo waxaannu hawada idinka leenahay ramadaan mubaarag markan saacaddu waxa ay soo gaartay afar saac oo barqanimo waana xilligii aan ku ballansanayn ku-celiska barnaamijka tartan aqooneedka ee idaacadda islaamigaha ee andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol afartan toddoba hijri waxa aad ka wada dhegaysanaysaan barnaamijkeena warbahinada islaamiga ah ee andalus iyo alfurqaan barnaamijkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abwayman
انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa sabti taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay kow iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus sannadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri mar kale soo dhowaada dhegaystayaal bishan ramadaan waxaa tartanka andalus u dhex marayaa kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug caawa waa haben lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif uu dhex mari doono tartan adag oo xiise badan xamaasaddiisana wata maadaama tartanku uu soo gaaray meel dhexe oo xasaasi ah tartan aqooneedka sannadkan waxaa iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyadoo andalusna ay tabinayso waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka islaamiga dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus
جددوا حسن اقتداء بالولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا
waa hagaag dhegaystayaal caawa waxaa miiska mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud jubbada hoose shabeellada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee bakool waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka ka hor inta aanan majmuucaadka iyo qaabka ay tartanka uga qayb qaadan doonaan aan soo dhoweyn insha allahu tacaala waxaan hal mar dulmar ku samayn doonaa majmuucaadka kow iyo tobanka ah ee heestaha darajooyinka iyo insha allahu tacaala toban darajo oo aan habeen dhexdaas ka hilmaanay majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose hiiraan iyo baay waxa ay haystaan min lixdan darajo halka majmuucada jubbada dhexe ay haysato konton iyo shan darajo majmuucaadka mudug gelgaduud gedo jubbada hoose shabeellada dhexe banaadir iyo shabeellada hoosena waxay haystaan min konton darajo halka wilaayada islaamiga ee bakoolna ay haysato soddon darajo waana afar kaalin oo keliya laba oo ku wada jira min lixdan majmuucada jubbada dhexe oo konton iyo shan ah majmuucaadka mudug galgaduud gedo jubbada hoose shabeellada dhexe banaadir iyo shabeellada hoose oo min konton haysta halka majmuucada bakoolna ay haysato soddon darajo
انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نعلى بنأتي دوما أولا إلى قلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا نقلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيى أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا إلى قلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنقلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horjeedayaala lix warqadood ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadka lixda ah ee caawa ka qaybgalaya barnaamijka warqadda ugu horeysa ee gacanteeda kusoo dhacda ayaan eegi doonaa iyo majmuucada caawa lagu daafuri doono barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus majmuucada caawa barnaamijka lagu daafuri doono ee gacanteeda kusoo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee gedo لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا إلى قلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنقلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا إلى قلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنقلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا بادونة majmuucada tartamayaasha gedo caawa idinka ayaa nasiib u yeeshay in idinku daafuro barnaamijka nambarada kow ilaa iyo lix midka qabsada لمبركة سدحان في برنامج nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuuca wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الفسيعان waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku xusan yihiin ilaa iyo laba su'aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay istakhrij min maqaamaati alxariiri cibaaratan yustadallu biha calaa annahu shaaficiyu lmadhab istakhrij min maqaamaati alxariiri cibaaratan yustadallu biha calaa annahu shaaficiyu lmadhab waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaabi doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqaddii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqaddii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo
وش قليلا أن تكون وش قليلا أن تكون شافعي المذهب
markal ku celiya
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش عيش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يا حياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim bismi illaahi araxmaani araxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey maqaamaadka xiriiri waxaad ka soo saartaa cibaaro loo deliishado in madhabkiisu uu shaafici ahaa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee barnaamijka ka qaybgeli doonta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واندبنا nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada لمبركا شنات برنامج nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيفي عم haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay kayfa istadalla annaxwiyuuna qowluhu tacaalaa alaa yowma ya'tiihim laysa masruufan canhum calaa jawaasi taqadumi khabari laysa calayha kayfa istadalla annaxwiyuuna qowlahu tacaala alaa yowma ya'tiihim laysa masruufan canhum calaa jawaasi taqadumi khabari laysa calayha waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
جوابنا جدا ونقلت عن وجه الدليل ووجه الدليل أنه قدم مع معمول الخبر عليها وذلك أن يوم معمولا معمول مصروفا الذي هو الخبر وتقديم المعمول يؤمن بجواز تقديم العامل لأنه لا يجوز أن يقع المعمول حيث لا يقع العامل لأن رتبة العامل قبل المعمول
mar kale ku celiya
ونقلت وجه الدليل أنه قدم معمول الخبر عليها وذلك أن يوم معمول مصروفا ال- الذي هو الخبر ويؤمن haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey naxwiyiintu maxay u deliishadaan qowlka allah ee calaa yowma yaatiihim laysa masruufan canhum jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee gacanta ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada majmuucada tartamayaasha bakool نمبر كبيرة برنامج قد أفصله nambarka lixaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool haya mucaad majmuucada bakool iyo nambarkooda lixaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الحيلة الكبيرة hayo waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana ku xusan laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay man huwa alwasiiru aladiibu alcabaasi aladii kaana lahu alfadlu alakbaru fi nash'ati khadi naskhi almacruuf من هو الوزير الأديب العباسي الذي كان له الفضل الأكبر في نشأة خط النسق المعروف وأن في لياينات قرتين واتكسو جواب عين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
أبو علي لازم نجيب لازم نجيب نجيب
mar kale ku celiya
أبو علي محمد بن علي بن نجيب
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqada carabiga waxaa la weydiiyey wasiirkii cabaasiga ahaa ee sugaanyahanka ahaa oo ku lahaa fadli weyn horumarinta khadda naskhiga jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markan waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda markan gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah نمبر أفراد برنامج nambarka afraad ee barnaamijka mucaad ee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan شكرا عن ذلك مقالنا haye lambarka afraad ee barnaamijka aad qabsateen waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay man huwa alwasiiru alcabaasiyu aladii kaana yuctabaru min akbar aludabaa'i waallugawiyiin من هو الوزير العباسي الذي كان يعتبر من أكبر الأدباء واللغويين waan filaya inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
إسماعيل ابن عباد اللي يقع الصافد
mar kale ku celiya
الصافد ابن عباد
haddaba إسماعيل ابن عباد والصافد اللي يقع haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey wasiirkii cabaasiga ahaa ee loo ictibaarin jiray inuu ka mid yahay dadka luqada carabiga iyo sugaanteeda aqoonteeda aadka u yaqaan jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug العلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلو بالعلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا nambarada mid ka qabsada insha allah نمبر اللبات في برنامجك nambarka labaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيحيقا ayay lambarka labaad ee barnaamijka ayaad qabsateen waxaana ku xusan laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa caawa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay istakhrij min maqsuurati bni duraydin beytan yadullu calaa ana tarbiyata alkabiiri saxbatun wa gayru mujdiyatin istakhrij min maqsuurati bni duraydin beytan yadullu calaa ana tarbiyata alkabiiri saxbatun wa gayru mujdiyatin waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud والشيخ إن قومته من زيده
ku celiya mar kale والشيخ إن قومته من زيده والشيخ إن قومته من زيده
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey maqsuuratu ibnu dureyd waxaad ka soo saartaa beyt tusinaya in tarbiyada dadka waaweyn ay adag tahay nafcina aysan lahayn jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markana majmuucada lixaad ee ugu dambaysa ee shabeellada hoose ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah يا لا يا إذا منهما ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غذت ذولا والغرب منها اقتبس waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا nambarka ugu dambeeya qabsada nambarka koowaad ee barnaamijka oo ah nambarka ugu dambeeya caawa su-aalaha iyo maca- majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo dabcan ahaa lambarka ugu horeeya balse noqday lambarka ugu dambeeya ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay tamadaxa axadu asxaabi almucalaqaati biannahum ya'siruuna almuluuka faman huwa wamaada qaala tamadaxa axadu asxaabi almucalaqaati biannahum ya'siruuna almuluuka faman huwa wamaada qaala waan filayaa inaad garateen waad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta عبد بن كلثوم بيك سلطان أولى بالملوك المستفيدين
mar kale ku celiya
عبد بن كلثوم وأولى بالملوك المستفيدين
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey mid ka mid a asxaabil mucalaqaat ayaa wuxuu ammaanay in ay yasiruuna almuluuk in ay xirtaan yacni boqorada ninkaa magaciisa iyo wixii uu dhahay ayaa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeedna waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose انظروا لنملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan ay ku tartamayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe jubbada dhexe gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee galguduud qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xubintii dhextaalka waxaan caawa si wada jir ugu soo dhoweynayaa abu ibraahim iyo abu maxamed insha allah jasaaka allahu khayran bashiir waa mahadsan tahay noo ka faa'iidaysanayna wakhtiga yar ee dhexdhexaadka waxaan insha allahu tacaala su-aalihii inoo baxayay hadda waxyaaroo isdultaag insha allahu tacaala abu maxamed waxaa su-aaluhu waxay u badnaayeen muluuk iyo wasara aqoon-yahana si fiican bal ka waran insha allah siday su-aalahaas dareenka ay ku
maasanta abu ibraahim waa run oo caawa wasiiradan ugu badan iyo madaxda marka waxaa marka latiifa ah wasiirkan cabaasiga ah oo la leeyahay waa adiib luqawi ah luqawi iyo wasiir kale oo asna habka caankaaba raggii ka qayb qaatay ah inuu faafo iyo inshaagiisaba ahaa qad nasqiga khadab nasiga ahaa marka asan adowla islaamiya xilligeedii hore sax wasiirada iyo muluugta qaarkood culummo iyo aqoonyahanay ahaayeen Haa, hortantii saxaabada iyadu Warbe.
warbaad ahaayeen iyagu waa garta laakiin kuwii dambe waa garta naartada aqoonyahanay lahaayeen marka saaxib ibn cabaad haadaa tusaale ahaan waa amiir wasiir luqawi ah ilaa la yidhi hadda kahor marbaa ninbaa wuxuu ku dhahay ii imow saaxibow wuxuu dhahay waxaan u baahanaa lixdan rati oo aan ku rarto kutubtii luqadda aan haysto lixdan lixdan lixdan rati oo kutubtii luqada aan ku rarto ayaan u baahnay aan u baahanahay buu yidhi xataa ninka la dhaho ee sheikha la yidhaahdo ibnu faris oo luqawiga ah wuxuu leeyahay kitaab cajiib oo la dhaho asaaxibi isagu macnaha ugu qor- ugu dira haa marka kutubtaas hadda luqadda inkastoo la yidhi badankoodu xilligii tataarka ay gubteen ayay gubteenoo baddii maarata webigii dijla aa lagu daray ayaa lagu daro dee ilaahay hanaga- hanaga ajarsiiyo hanaga sabirsiiyo oo naga samarsiiya sabirsiiyo marka waa run oo haddii haddii mulugtu iyo madaxdu ay leeyihiin taariikh ee, waaraysa taariikhdu waxay aqoontaa keenaysa marka aqoontaa keenaysaa haa.
ah jazaaka allah khayr barakallahu fiik intana kuwa haddana muluugta xagga ka warramaya muluugta ayaga hadda laftigooda waxna waa hadda waa la qaatay wallahu aclam walbaaqiye marka kuwan ayagu muluugta caawa ma ammaano Ah, waa lasoo qafaa aqoonyahanno maa
shicir jaahiliya ku jira jazaaka allahu khayran jazaaka allah khayran أن يكون معملا
waa hagaag qaybaha kale ee tartankan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala majmuucaadka qaabka ay u kala horeeyeen ayaan soo gelin doonaa ugu horreyn waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo تهروا بين الملا
فكل من سار بكذب وصلاة انظروا لنملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا waa hagaag markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada mar kale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأندونا ولا haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن ولا haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku jiraan laba su-aalood su-aasheenii horeha ayaa horay ada- ayaa laidiin soo weydiiyey su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay man huwa alkhaliifatu alladii yutlaqu calayhi al axwalu man huwa alkhaliifa alladii yutlaqu calayhi al axwal waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada gedo عبد jawaabta الملك بن مروان
mar kale ku celiya
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يا حياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyaan saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhul islaami wakhtiga ayaa ka dhacay markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta insha allahu tacaala ee jubbada hoose ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا
waa hagaag markan waxaan soo dhoweyn doonnaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye الله soo- يعصر الضاع haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan أدرتان فيوان فيوان
haye waa yahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa asaxaabiyu aladii qabala cumaru ra'sahu wama asababu fi dalika man huwa asaxaabiyu aladii qabala cumaru ra'sahu wama asababu fi dalika waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته su-aasha jawaabta daasidan waxay noqonaysaa wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu xidaafat sahani sababtuna waxay ahayd biannahu qabala samrik rum bishitaaki cashra muslimiin
mar kale ku celiya dabcan cabdullaahi ibnu xidaafat sahani u ahaa liannahu qabala ra'sa malik الrumi bishitaaki cashra muslimiin dabcan
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhul islaami waxaa la weydiiyey saxaabigii uu cumar bin khadaab madaxiisa uu shumiyey amba uu dhunkaday sababtana raaciyaa layidhi waa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeedna waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى النص ayib macaad majmuucada tartamayaasha bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شقيلتي إليه haye waa yahay su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay mataa bada'at max- marxalatu tahwiidi filistiina xasaba maa dakarahu assarjaani mataa bada'at marxalatu tahwiidi filistiina xasaba maa dakarahu assarjaani waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
kun sagaal boqol toban iyo tobano kun sideed boqol sagaal iyo tobano kun sideed boqol sagaal iyo tobano
marka ugu dambeysa ku celiya
kun sideed boqol sagaashan iyo tobano iyo
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhul islaami waxaa la weydiiyey goorma ayay bilaabatay marxaladda loo yaqaano marxalatu tahwiid ee dalka falastiin sida uu sheegay sheekh asarajaani jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونونه ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo maqashaan si fiican baan idin maqlanaa haye waa yahay su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay mataa bada'a fatxu landalusi calaa yadi alumawiyiina wamata intahaa xasaba maa dakarahu raaqib asarjaani mataa bada'a fatxu landalusi calaa yadi alumawiyiina wamata intahaa xasaba maa dakarahu raaqib asarjaani waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
khiyaartii labadii ilaa khiyaartan iyo shantii
mar kale ku celiya
sagaashan labadii bilowday sagaashan iyo shantiina waa soo gabagabay
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhda waxaa la weydiiyey wakhtigii uu bilowday furashadii al andalus ee umawiintu ay furteen iyo wakhtigii uu dhammaaday jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug لننطلق إلى العلا لننطلق لنأتي دوما أولا أولا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waadhowna mcaad majmuucada tartamayaasha galgaduud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga galgaduud mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh si fiican haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa almu'asisu lidowlati alcubaydiyati fi lmaqribi wa mataa asasahaa xasba maa dakarahu assuyuudi man huwa almu'asisu lidowlati alcubaydiyati fi lmaqribi wa mataa asasahaa xasba maa dakarahu assuyuudi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada galgaduud jawaabta
cubaydulaahi almahdi laba boqol sagaashan iyo lix
mar kale ku celiya
cubaydulaahi almahdi laba boqol sagaashan iyo toddoba
mar kale ku sagaashan iyo celiya lix
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhul islaami waxaa la weydiiyey ninkii aasaasay dowladdii cubaydiyada ee dhulka maqrib iyo wakhtigii u aasaasay sida uu sheegay suyuuti jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeedna waxay ku guulaysteen toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada u dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose تهروا بين الملا
فكل من سار بجد وصلاة من قرون نملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada waalaikum waraxmatullaahi wabarakaatu waadhowna hay mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan si fiican haye su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa alkhaliifatu alcabaasiyu aladii wulida fi dilxijati wa wulliya fi dilxijati wa maata fi dilxijah man huwa alkhaliifatu alcabaasiyu aladii wulida fi dilxijati wa wulliya fi dilxijati wa maata fi dilxijah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
أبو جعفر المنصور
mar kale ku celiya
أبو جعفر المنصور
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء قد سمعونا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء دار خير قد بناها قول ربي نعمة اللبنات من هذا البناء
haddaba su-aashii labaad uguna dambeysay tartankii caawa ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhul islaami waxaa la weydiiyey khaliifkii cabaasiga ahaa ee dhashay dilxija xukunkana qabtay dilxija dilxijana dhintay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada
لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تنسوا فكل من سار بجد وصلاة من قرون نملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي waa hagaag dhegaystayaal inta aanan soo gebagabayn barnaamijka su-aalihii xagga tartamayaasha ka soo noqday waxaan soo dhaweynayaa abuu ibraahiim jasaaka allahu khayran bashiiro waa mahadsantahay caawa su-aalaha nagu soo laabtay ma badna ilaa iyo saddex su-aalood ayaa soo laabtay labiiyo toban bay ahaayeen sagaalna waa laga jawaabay saddexdaas su-aalood kale abuu maxamed aa ii dhow abuu maxamed bal ku soo dhowow reegado labada su-aalood ee ka soo laabtay iyo bakool su-aashooda labaad
بسم الله سؤال كوباد قدو waxaa la weydiiyey maqaamaat ulxariyey kitaabka adabka ah ka keena cibaaro loo daliishado inuu yahay shaafici jawaabtu waxa weeyaan saxda ah washkur liman naqalaka can madhabi ibliisa ilaa madhabi ibni idriisa su-aasha labaad waxay ahayd man huwa alkhaliifa alladii yudlaqu calayhi alaxwal waqtiga ayaa ka dhacay markii hore cabdilmelig ay yidhaahdeen haa kadib ay ka laabteen waxay dhaheen hishaam bin cabdilmalik laga waqtigan intayna heshaan buna waqtiga dhacay waqtiga dhaha marka waa hishaam binu cabdilmalik sida saxda ah su-aasha labaad waa bakol soo maha mataa badaat marxalatu tahwiidi filastiin waxaa weeye jawaabta saxdaa kun sagaal boqol toban iyo sideed markii horey cilmiga markii hore Ah, marka jawaabta saxda waa kun sagaal boqol toban iyo sideed siduu doctor raaqib sheegay weeye waxaan filayaa inay dhegaystayaasha iyo tartamayaashuba ay meel ku qorteen jawaabaha saxda aad u mahadsan yihiin abu maxamed iyo abu ibraahim markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka mucaad si uu inoogu soo gudbiyo insha allahu tacaala lixda majmuuco iyo darajooyinka ay caawa keensadeen hay mucaad aadayd u mahadsantaha walaalka bashiir caawa waa kow iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri habeenada uu tartanku soconayeyna waa habeenkiisii sagaalaad waxaa caawa miiskii mikrofoonka ku baratamayey majmuucada alif oo ka kooban ilaa iyo lix majmuuco majmuucada caawa ugu horeyso waa majmuucada gado waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa ay soo hareermareen majmuucada labaad waa majmuucada jubbada hoose labadoodii su-aalood ayaa la weydiiyey dhammaan su-aalihii si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada bokool waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay si saxa ayay kaga jawaabeen halka su-aashoodii labaadna ay soo hareer martay waxayna sidaasi ku heleen toban darajo majmuucada mudug ayaa iyana la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada shanaad waa majmuucada galgaduud waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada ugu dambeysa ahna majmuucada lixaad waa majmuucada shabeellada hoose waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo hal mar inoo dulmar mucaad majmuucada jubbada hoose iyo majmuucada mudug iyo galgaduud iyo shabeellada hoose caawa waxay la yimaadeen mid labaatan darajo halka majmuucada bokool ay la timid toban darajo majmuucada gadana ay la timid eber darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay meel gaara ku wada qorteen darajooyinkaasi barnaamijkii tartan aqooneedka insha allahu tacaala caawa waa inaga intaa habeen dambe haddii alla idmo waxaa tartami doona shanta majmuuco ee ba'a ku jira kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe waxaa si toosa nooga dhagaysanayseen dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan iyo baraha internetka ku leenahay iyadoo sanadkanna barnaamijka xagga diyaarinta su-aalihiisa iska kaashadeen makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalus ay tabinayso barnaamijkiina caawa waa inaga intaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أقلت زحلا تجدد حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
Yeah.